waad mahadsan tahay maxamed ciise cali howlgal qorshaysan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen deegaanka harazuki oo ah deegaan u dhexeeya degmada ceelqaalow iyo magaalada warguduuda ee gobolka mandera waxaa naga soo gaarayaa in ay nolosha ku soo qabteen shan ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka ee deegaankaasi ugu magacaaban dowladda kenya oo saad la socotid waa dhulka soomaaliyeed ee xoogga lagu haysto gaar ahaan mas-uuliyiinta lasoo qabtay waa gobolka mandera ee deegaano kala duwan ayaa xelal ay ka hayaan waxayna kale yihiin kow cadow cabdulle maxamed waa guddoomiyihii hore ee magaalada warguduude ninka labaad waxa weeyaan maxamed nuur xaaji guddoomiyaha deegaanka jajaboole ninka saddexaad waxaa la yidhaahdaa cabdi xasan sure guddoomiyaha deegaanka qurac madoobe ninka afraad ee gacanta ay ku soo dhigeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu magacaabaa maxamed xasan kulmiye guddoomiyaha magaalada warguduude qaybta bari weeyaan ninka ninka shanaad waxaa la yidhaahdaa ibraahim gaabow cabdulle guddoomiye ku-xigeenka qaybta bari ee magaalada warguduuda ayuu ahaa shantan mas-uul ee mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku soo dhigeen ayaa waxay la socdeen gaari nooca raaxada ah iyaga iyo gaadiidkoodiina waxay hadda ku jiraan gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida aan xogta ku helayno sidoo kale wararku waxay sheegayaan markii raggaa la qabtay in kolanyo ka mid a ciidamada kenya ay gurmad ahaan ay markaa u soo baxeen iyaga oo ka soo dhaqaaqay magaalada warguduude ha yeeshe ee waxaa lala beegsaday qarax aad u xooggan waxaana laga gubay gaari nooca beebaha ah halkaana waxaa ku dhintay oo ku nafwaayey askar kenyaati ah oo la socotay gaadiidkaasi tafaasiil waxay intan ka dheeraadah way isi soo taraysaa kolley dhegeystayaashan waan la soo wadaagi doonnaa insha allah